الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن كسو جرني كتابك شرح سنة للإمام المزني رحمه الله وحانا كدح جرني مسألة القضاء والقدر عن سو قرني عوان كأوسمي محققة عناوين طردان محققة إسكاله شيقك متنق لهم ملها canaawiinta waxaa qoray oo waxa weeyaan waa muxaqiqa wuxuu cuwaan uga dhigay markaa al-iimaanu rumayn bilmalaa'ikati malaa'igta la rumeeyo haadaa maxalu malaa'igta in la rumeeyo halkan waa meeshii looga hadlaayey mas'aladii qadarkaan ku dhex jirnaa masaladaas marka ayaa soo dhex gashay qadarkayna dhinac waxa weeyaan ka soo gelaysaa oo sababta uu meesha ugu sheegay malaa'igta rumaynteedu rugni min arkaani liimaan oo gooniyana waa tahay oo waa rugniga labaad oo arkaanuliimaanka waxa weeyaan haddana qadarkana meeluu ka soo gelayaa hadda macnaha uu sheegi doonaa laakiin qadarkiiyaan weli ku dhex jirnaa wa khalaqa ilaah waa abuuray almalaa'ikata malaa'igta jamiican xaalo ay dhan yihiin lidaacati daacadiisu uu abuuray wajabalahum allah wuxuu ku dabeeceeyo ku abuuray calaa cibaadati cibaadadiisa fa minhum malaa'igtii ayay ka mid ahaadeen malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo xaamiluuna sida lilcarshi carshiga sida biqudratii ilaahay awooddiisa ku sida wa daa'ifatun koox kooxdaasoo minhum malaa'igta ka mid ah yusabbixuuna waa tasbiixsadaan xowla carshii carshigiisa hareerihiisa xaalay ku sugan yihiin wa aakharuuna kuwa kale yuqadisuuna allay dahiraan bixamdihi alla mahdintiisa xaalay ku dheehan yihiin wastafa alla waa doortay minhu malaa'igta xaggeeda rusulan kuwa uu diray ilaa rusulihi rusushiisa basharkaa xaggooda u diray wa bacdun gabal rus ka mida malaa'igta mudabbiruuna ey munafiduuna waxay fuliyaan liamrihi ilaahi amarkiisa wa khalaqa ilaah waa abuuray almalaa'ikata malaa'igta ilaah waa abuuray ilaahay malaa'igtii waa abuuray jamiican dhammaan xaalay yihiin lidaacati daacadiis uu abuuray malaa'igta in la rumeeyo waa rugni min arkaani liimaan waa rugni min arkaani liimaan waana rugniga labaad oo arkaanuliimaan ka mid a an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi malaa'igta marka waxaa loo rumaynaa sidii allah ku sheegay cibaad uraxmaan inay yihiin wajacaluu malaa'ikata aladiina hum cibaaduraxmaani inaahaa ilaah wuxuu yidhi malaa'igtii addoommo ilaahay ahaa ayaa kufaartu waxay ka caqiideeyeen kuwo dhadig inay yihiin marka gaaladu maadaama ay ka caqiideeyeen kuwo dhadig oy gaalnimo tahay waxaa meeshaas kuugu caddaanaa in malaa'igta laga caqiideeyo inay dhadig yihiin ama ay owlaad yihiin waxa weeyaan waa kufri sida saxda ah loo caqiidaynaana waa sida ilaahay sheegayoo waa maxay waa inay yihiin cibaadullah addoommo ilaahay leeyahay inay yihiin khalaas addoommo ilaahay leeyahay addoommadaas ma ahan ruux kaliya jismiyay leeyihiin oo waxa weeyaan ilaahay wuxuuba noo sheegay alxamdu lilahi aladi faatir isamaawaati waalard jaacil almalaa'ikati rusulan ulii ajnixatin mathna wa hulaata wa rubaac waa malaa'igtu garbay leeyihiin waa kii nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam malkuljibriil aan arkay uu yidhi lix boqol oo garab isagoo leh oo jihadaasoo dhan daboolay marka waa addoommo ilaahay abuurtay oo waxa weeyaan ilaahay uu ku tilmaamay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa addoommo ilaahay abuurtay oo ilaahay marnaba wuxuu amray aan caasin wax alla waxa la sameeyo la amro unbay sameeyaan yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan mana kala gooyaan tasbiixda marka addoommo ilaahay abuurtay oon ilaahay caasin sidaas unbaad ka aamini laakiin wax kaleeto laguma dirsan adiga wax kale adiga laguma dirsan waxaa kaleeto oo la rabaa malaa'igta wixii naloo sheegay oo magacooda ah magacoodaa loo rumayna gobol ka mida magacoodaaba naloo sheegayba magacoodaaba naloo sheegayba oo waxaa ka mid ah waxa weeyaan malakul jibriil oo waxaa ka mid ah oo waxa wey malakul jibriil waa malagga waxyiga loogu soo dhiibo rususha banu aadanka waa kuwa loogu soo dhiibo waxaa ka mid a waxa weeyaan israafiil oo midka buunka ka dhawaajinaya lagu dhammaanayo haddana ka dhawaajinaya addoommadu qabuuraha uga soo baxayaan waxaa ka mid a mika-iil mika-iil ayaa ka mid ah oo ah midka roobka iyo nabaad iyo geedaha soo dhalashadooda ilaahay shaqadaas u xil saaray subxaana wa tacaala u diray waxaa ka mid a malakul mowt oo midka nafta qaada ah waxaa ka mid ah malaa'ig kaleetoo la yidhaha xafada oo dadka acmaashooda xifdiyooo qora wa ina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun maa yalfadu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxa weeyaan malaa'ig xafado la yidhaho acmaasha qofka qorta oo wax kastooo qofkaasu ficil iyo qowloo kasoo fula qorta oo kaleeto waxaa ka mid a kuwa qabriga waxa weyan qofka ku weydiiyo xadiiska xasanka uu ku soo arooro haabitkaa oo waxa weeyaan midna la yidhaha munkar midna la yidhaha nakiir soo ma jeedid marka waxaana la ka rabaa wixii sidaasna la kugu caddeeyey inaan u rumayno shaqadaas ilaah uu noo sheegay ama rasuulku noo sheegay sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ah lahum mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduuna min amri illaah kuwo addoonka waardiyeeya oo hore ka socda oo gadaal ka socda oo dhinac walba ka socda oo qof kasta oo muumina ilaahay weyna u xil saaray oo addoonkaas waardiye u ah oo balaayooyinka iyo masaa'ibka ka ilaalinaya markii qadar ilaahay ugu talagalay addoonka inuu ku dhaco uu soo socdo markaasay ka wareegayaan inta kaleeto waad iska hurde afku waa daloola sanku waa daloola dhaguhu waa daloola bahladii meelhay marayaan waa lagu waardiyeyna warg iskama haydin waardiyaa lagaa hayaa dhinac kastay kaa xigaan malaa'igtaas marka malaa'igta kuwii naloo sheegay magacyadooda magacyadoodaad u rumayne magacyadoodaad u rumayne kuwii naloo sheegay acmaasha ay qabtaan acmaashoodaad u rumayne khalaas ma dhaafaydid intaas khalaqa almalaa'ika malaa'igta ilaahay wuu abuuray subxaanahu wa tacaala malaa'igta ayaa ilaahay abuuray wa khalaqa almalaa'ikata malaa'igta waa abuuray jamiican xaale ay dhan yihiin lidaacati daacadiisa ilaahay uu abuuray kulligood daacadiisa loo abuuray in loo abuurayna waxa weeyaan hadde waa kuwa fuliyeyba oo waanagii qadarka shale markaan sheegayn waxaan nidhi wax kastoo dhacaya waa wix alla qadarey oo uu isagu u abuuray addoonkan soo ma jeedi marka daaca loo abuuray saas darteeda laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahi weyna daacadii uu abuuray ay ka shaqeeyaan waxa laga abuurayna nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam nuuraa laga abuuray nabigeenna suuban sala allahu alay wasalam xadiis saxi muslim waxa weeyaan wuxuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur ayaa laga abuuray wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar waxa weeyaan jinniganu waxaa laga abuuray holac oo dab xaggiisa ka yimid holacaa laga abuuray oo dab xaggiisa ka yimid wa khuliqa aadamu mimaa wasifa lakum nebi aadanna waxaa laga abuuray wixii laydiin sheego qur-aanku idiin sheegay oo dhoobaa laga abuuray dhoobaa laga abuuray marka malaa'igta nuurkaasaa laga abuuray ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala ayaana markuu abuuray wuxuu ku abuuray inaysan caasin sidaas uu abuuray sidaas loo abuuray ayayna yeelaan wajabalahum ilaahay wuxuu ku abuuray jabalka waxa weya wuxuu ku dabeeceeyey wey markuu abuuraayey wuxuu dabeecad uga dhigay wey markuu abuuraayey allah wuxuu ku abuuro dabeecaddoodiiba ka dhigay calaa cibaadati asaga inay caabudaan inay asaga caabudaana ilaahay dabeecaddoodii ka dhigoo ku abuurayba malaa'igtiiu marka qayba ka sheegaa fa minhum malaa'igtii waxaa ka mid ah malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo xaamiluuna sida lilcarshi carshiga sida biqudrati ilaahay awooddiisa ku sida waxaa ka mid ah malaa'igta qaar waxa weeyaan shaqadoodu ay tahay carshiga inay qaadaan qaar sidaasaa ku jira oo ilaahay qur-aanka ku sheegay aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbi kuwa carshiga sida iyo kuwa carshiga hareerihiisa jooga rabbigooday u tasbiixsadaan ayagoo nuqsaan iyo xeeb ka hufaya kuna mahdinaya marka kuwaas ayaa ka mid ah oo carshiga sida wa daa'ifatun koox kooxdaasoo minhum malaa'igta ka mid ah yusabbixuuna way tasbiixsadaan xawla carshiga carshigiisa hareerihiisa xalay ku sugan yihiin qolo kaleeto waxa weeyaan carshiga hareerihiisa ay joogaan allay u tasbiixsanayaan waana sid middan aayaddan hadda akhrina ay sheegayso kuwana carshigay sidaan kuwana carshiga hareerihiisa ay joogaan ay ka tasbiixsanayaan wa aakharuuna kuwa kale yuqadisuuna way dahirayaan alle bixamdihi mahdintiisa xaalay ku dheehan yihiin qaar kaloo waxaa jira afar iyo labaatanka saac ama sujuud ama rukuuc iskaga jira sida nabigeena suufan sala allahu calayh wasalam xadiiskii axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen uu ku sheegay adati samaa uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam samada way jiiq jiiqlayda jiriiq jiriiq jiriiq ay leedahay sida ratiga rarka badan markaa saaro socdo uu u leeyahay wa xuqa lahaa anta idda xaqay u leedahay uu yidhi ila nabigu sala allahu alay wasalam xaqay u leedahay yidhi oo waa lagu garsiiyey inay jiriiq jiriiq tidhaahdo oo maxaa dhacay maa fiihaa mawdicu arbaci asaabica ilaa wa malakun waadicun jabhatahu saajidan lilah afar farood meel la saaraa samada kuma taallo ilaa malagaa ku sujuudsan afar farood meel la saaraa samada kuma taallo ilaa malagaa ku sujuudsan malagaa ku sujuudsan marka xaq ayay uleedahay inay jiiqjiiqlaydo soo ma jeedid marka waxa weeyaan malaa'igta kuwa kalena waa shaqadoodu waa saas laakiin markuu leeyahay qaara ilaahay nastahaya iyagoo mahdinaya macnaheeda laga fahmi maayo malaa'igta qayb ka mid oon tasbiixsayn inay jirto malaa'igtu dhammaan waa tasbiixsanayaan hal mid oo tasbiixda waxa weeyaan aan tasbiixda kala goynaya ama maalinkii ama habeenkii kuma jiro qur-aankaa taas caddaynaya yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yafturuun habeen iyo maalin way tasbiixsanayaan hal marna kala goy mayaan tasbiixda saasuu ilahay leeyay subxaana wa tacaala marka kuwa carshiga sida iyo kuwa shaqada kala haya iyo kuwaan sujuudda ku jira dhammaan waa tasbiixsanayaan ee maahan macnaheeda qaarna tasbiixday hayaan qaarna shaqo kalay hayaan ma ahan saas wastafaa ilaahu waa doortay minhum malaa'igta wuxuu ka doortay rusulan kuwa la diray oo loo diray rususha banu aadamkaa kuwa waxyiga inta loo dhiibay la yidhi rususha banu aadamkaa u geeya a ka mid a oo ilaahay doortay malakul jibriil wey malakuljibriila loo soo dhiibaa waxyiga qul nazalahu ruuxu lqudus waxaa tidhahdaa qur-aanka waxaa la soo degay ruuxu lqudus waa malakuljibriile nazala bihi ruuxu lqudus wastafaa ilaah waa ka doortay minhum malaa'igta rusulan rusuluu ka doortay kuwa la diro oo rasusha banu aadanka waxyiga u geeya wa bacdun gabal oo malaa'igtii ka mid ah mudabbiruuna ey munafiduuna waxay fulinayaan liamrihi amarkiisa qaar kaleetana awaamirta ilaahay ay fulinayaan qaar kaleeta awaamirta allay fulinayaan mid roobkii wada oo amar roobkii fuli la yidhi mid naftii soo qaad la yidhi mid waxa weeyaan buuraha loo diray mid dabaylahaas wada mid waxa weeyaan u gargaaraya muslimiinta gaalada la dagaalamaya waxa weeyaan awaamir ilaahay siiyey ay fulinayaan awaamir ilaahay siiyey ayay fulinayaan oo ilaahay u diraa subxaanahu wa tacaala awaamir ilaahay fuliyey ayay fulinayaan khalqu aadam calayhi salaam wabtilaa'uhu khalqu aadam nebi aadan abuuristiisii calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo wabtilaa'uhu imtixaanidii alla imtixaanay halkaanna waxaan ka gelaynaa mas'alo ah waxa weeye nebiyullaahi aadam abuuristii ilaahay abuuray iyo imtixaankii la imtixaanay uma intaas ka gadaal khalaqa alla waa abuuray aadama nebi aadam biyadihi gacantiisuu alla ku abuuray wa askanahu aadan waxaa alla dejiyey jannatahu jannadiisa wa qabla daalika jannada dejinteeda ka hor khalaqahu alla aadan abuuray lilardi lisukni lardi dhulka inuu degaa alla u abuuray wa nahaahu aadan alla waa ka reebay can shajaratin geed geedu alla yidhaha cunin geedaasoo qad nafada ay qad taqadama uu hormaray qadaa'uhu ilaahay xukunkiisa calayhi aadam uu ku xukmiyey biaklihaa geedda inuu cuno uma markaas ka gadaal ibtalaahu alla waa imtixaanay aadam bimaa shay ayuu ku imtixaanay nahaahu ilaahay uu ka reebay canhu shayga xaggiisa minhaa geedda xaaluu yahay uma markaas ka gadaal salladda ilaah waa ku diray calayhi aadan korkiisa caduwahu cadowgiisiiuu ku diray fa aqwaahu sidii fiicneed ayuu seejiyey calayhaa calaa aklihaa cunidda geedda uu cunay ayuu sidii fiicneed ku seejiyey wa jacala wuxuu ka dhigay alle aklahu nebi aadan cunidiisa lahaa geedda uu cunay sababan sababuu uga dhigay ilaalardi dhulka inuu u hoobto famaa wajada nebi aadan ma helin ilaa tarki aklihaa cunideeda ka tegiddeeda sabiilan waddo uu mara ma helin walaa madhaban dariiqna uma helin canhu cani tarki ka tegidda lahaa geedda cunideeda laga tago uma khalaqa aadama ilaahay aadam waa abuuray biyadihi gacantiisuu ku abuuray ilaahay gacantiisa ayuu ku abuuray nebi aadam masaladan isla qadarkii ka mid tahay sababtoo a qadarka waa nagii nidhi qadarka qofka muuminkaa uu rumaynaa waxa weeyaan afar shay wax walba oo koonkaas ka dhacaya alla afcaashiisa ha ahaato afcaasha addoommada ha ahaato dhammaan alle hore uu ogaa cilmiyuu ku koobay jumlatan wa tafsiilan azalan wa abadan dhammaan waxaas dhacaya oo koonka dhacaya ilaahay loox maxfuudku ku qoray haddana ilaahay markuu doono iraadadiisay ku dhacayaan waxa dhacaya ee iska dhici mayaan iraadadaasoo magaceeda la yidhahdaa iraada qadariya iraada qadariya haddana addoommada iyo afcaashoodaba allaa abuuray afartaas macnoay aheed afartaas macno ayay aheyd aadan marka allaa abuuray gacantiisuuna ku abuuray alle haddaba halkaas marka waxaa nooga soo baxayda mas'ale ah sifatun min sifaat illaah sifa ilaahay sifaadiisa ka mid ah inaan sugno oo waa maxay waa ilaahay in loo sugo yad ilaa qawaacidkii aan soo qaadana waxaa ka mid ahaa nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafahu bihi rasuuluhu min gayri taxriifin walaa tacdiilin wa min gayri takyiifin walaa tamhiilin allah waxaan anagu ku tilmaamaynaa wuxuu asagu naftiisa ku tilmaamay iyo wixii nabigiisii suubanaa sala allahu alay waslm uu ku tilmaamay markaas lafdiga ilaah iyo rasuul ka sugnaaday leexi mayno macnana tiri mayno kayfiyana sheegi mayno ilaahayna addoommadiisa ku shabihi mayno waxaan ku gaabsaynaa alle yadu leeyahay khalaas sababtoo ah alla isagaana yidhi nebi aadan yadaydan ku abuuray ibliis muxuu alle ku yidhi yaa ibliis maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliis maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo axadkan labadayda gacmood aan ku abuuray saas alla yidhi ka warrama haddii alla yidhi yadaya labadayda gacmood aayad kale bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiinoo waxbay bixiyaanoo alla deequu bixiyaa ee sida yahuuddu tiri maahan lacnadaha ku dhacdee ilahay labadiisa gacmood inay laaban yihiin oo alla baqiil yahay ma aha yahuuddaa sidaas tiri alla labadiisa gacmood waa fidsan yihiin haddii alla yidhi marka yadaan leeyahay annaga ma inaan idhahaa ma laha miyay noo suubataa inaan idhaha ma laha maya qof muumina uma suubato waa inaan idhahno yadaan leeyahay allaa yidhi waa leeyahay sida ay u eg tahay iyo kayfiyadiisa asagaa yaqaan nooma sheegin annaga khalaas waa intaas intaasaa looga gudbi qofka muuminka waa nabadgeli markaas qofka muuminka wuu nabadgeli waana dariiqii nabiga saxaabada uga barteen sidaas ugu sheegay saxaabada xadiiska saxiix muslimka waxaa ku taalla weliba bal yadaahu mabsu wakiltaa yadayhi yamiinu ilaahay labadiisa gacmoodna waa midig ee bidix alle male saasa xadiiska saxix muslimka ku taalla wakiltaa yadayhi yamiinu riwaayadahaydaa jirta shimaal sheegayda waa daciif sidaas yihahdaan culummada oo ad waxa weeya waxaa ku jira sanadkeeda nin la yidhaahdo cumar ibnu xamza oo marmar wahmi sameeya inkastuu rijaasha muslim ka mid yahay oo xooga xifdigiisu liito ma ahana xadiiska sugan waxa weeye wakiltaa yadayhi yamiinu marka ilaahi weynaa laba gacmooduu leeyahay waa u sugaynaa siduu iskugu sugay waa u sugaynaa sidii nabigu u sugay sala allahu calayhi wasalama addoommadiisana ku shabihi mayno kayfiyadeedana ma naqaano alla yaqaana saa nalooma sheegin khalaas intaasaan uga gudbaynaa wa askana ilaah waa dejiyey hu nebi aadan jannatow jannadiisa markii ilaah abuuray nebi aadan alla jannadu dejiyey nebi aadan iyo xaawa jannadu dejiyey fiiriya marka qadarkii qaabku usoo caddaanayo wa qabla daalika jannada dejinteeda ka hor ila jannada marka la dejiyey iyo abuurista abuuristaa horreyday jannada marka la dejiyey ka hor khalaqahu nebi aadan alla wuxuu u abuuray lilardi lisukni اlardi dhulka inuu dego ilaahay nebi aadan wuxuu u abuuray dhulka inuu dego saasa markii hore la abuuraayey sidaasa ilaahay iraadadiisii qadariyadaad ku dureersata inuu dhulka dego markaasaa ka hor jannada la dejiyey mar haddiiba markii hore alla qadaray oo ilaah doonay markuu abuuraayeyba aadan inuu dhulka tago laazim marka waa inay dhacdo ilaa qadarka kowniga waa inuu dhaco ma baaqdo isagu marna ma baaqdo wixii alla qadaray wa nahaahu nebi aadan allah wuxuu ka reebay can ishajarati geediiu alla ka reebay geedii ayuu ka reebay geedaasa cuni nu yihi jannada inta kale iskaga raaxaysta geeddaasa cuni geedaasoo qad nafada ey qad taqadama uu hormaray qadaa'uhu waxa weeyaan ilaahay xurunkiisa calayhi aadam uu ku xukmiyey biaklihaa inuu cuno geedan horay ayaa ilaahay u qadaray qadarka kowniga ah inuu geedan uu cuni doono allaa qadaray fiiriy laakiin alla waa ka reebay qadar waxa weya iraadadii sharciyada ahayd iraadadii qadariyada ahaydna alla waa qadaray ilaa waxaan idhi iraadada ahlu sunnuhu labay u qaybiyaan iraada qadariya wax alla waxa dhacaya dhammaantood ilaahaa qadaray hadday tahay wax kastoo dhacaya hadday kufri tahay hadday macaasi tahay hadday iimaan tahay hadday daacad tahay wax xawaadista dhacaya dhammaan allaa qadaray waxa dhacaya sidaas darteeda waa nag mir iraadada sharcigaa iyo iraadada kowniga farqiga udhexeeya waxaa ka mid ah iraadada qadarigaa ma tusto inuu alla raalli ka yahay oo waxa alla qadaray qaybna waa ka raalli alleh qaybna raalli kama aha waxaa dhici karta markaasoo kale qofku inuu is yidhaahdo oo haddee hadduusan raalli ka ahayn ilaahay muxuu abuuray laba su-aalooda laba laba jawaabooda lagu siinaa jawaabta ugu horeyda waxay tahay laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun horta la soco ilaahay lama weydiiye wuxuu sameeyey lima facala lama yidhaahdo alle yay kaa hoos bixin laa yus'alu camaa yafcal waxa uu sameeyo alle lama weydiiyo wahum yus'aluuna addoommadaa la weydiiya waxay sameeyaan marka waa khada inaad tidhaahdo ilaahay saas kuu u yeelo xikmadda ku jirtaa maxay tahay aad dhihi kartaa ilaa wax kasta ilaahay uu abuuray xikma ku jirta xikmado badanaa ku jira oo waxaa la idhahdaa qadarka kowniga fiiri sharciga kayr waxa dhacaya alla qadaray waxa weeye ad shayga qadarkaas kownigaa qaybta dhibaatada ama sharta u muuqata horta waxaa shartaahu ficilka ilaahay maahan ficilka ilaahay waa kulligiis waa khayr laakiin shaygan uu qadaro maqduurkaa ama mafcuulkaa shaygaasaa shar ah marka la fiiriyo waxaa marka kiisaas shartaa maslaxa ku jirta waxa weeyaan oo waxaa la dhaha maqsuudun ligayrihi weeye oo waxa alla qadaraya labay culummadu uqaybiyeen qadarka kowniga wax all wixii alla qadaray qayb waxa weeye maqsuudun lidaatihi iimaanka waxa weya daacaadka jannada waxyaalaha nicamtaah oo adduunka iyo aakhiro yaalla waa maqsuudun lidaati asagaaba daatadiisa xikmadu ku jirtaaba oo waxa weeyaan daatadiisaa maslaxa cad ah waxyaalaha kaleetana oo ibliis alla abuuray oo waxa weeyaan alla abuuray soo ma ahan waa maqsuudun liqayrihi oo waa maxay waxaa ka dhalanaya wax alla jecel yahay oo maxay ta ilaahay toobadkeenka waa jecelyahy aad uu u jecelyahy haddaan la dambaabin toobadkeenna ma imaamanayo mideeda kale ilaahay dadkan uu abuuray inuu imtixaanu rabaa shaydaan hadduusan jirin oo wax baadiyooda la ha lagu kala bixla waa in shaydaan halkan joogoo dadka u yeerayo oo qofna imtixaanka ku dhaco shaydaanka raaco qofna imtixaanka ku baasoo shaydaan diidoo yidhaa kuma rabo warkaaga ma rabo allaan raaca marka xigkan badanaa ku jira xigkan badan ayaa ku jira marka shaygan oo ilaahay qadaray laakiin xagga daahirka as u muuqda shaygu inuu shar yahay waxa weeye maqsuudun liqayrihi wey xikmad kale ka imaanaysa xikmad kale ayaa ka imaanaysa saas daraaddeeda ilaahay aadan wuu abuuray geedaan ha cuni geediiyuuna cunay xikan badan ayaa ku jirta xikan badan kow horta allaa qadaray waa inay dhacdo qadarka kowniga xikanta ku jirta waxaa ka mid a wuu toobad keenay rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana wain lam takfir lana watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin toobadkeedkana alla waa jeceli shay alla jecelyaha soo baxay soo uma jeedid ee nebi aadan iyo duriyadiisii waxay barteen shaydaan cadaawadiisay fahmeen waa xikmad soo baxday xikmad soo baxday weeye marka xigkan badan ayaa ku jira oo ilaahay uu og yahay marka annagu ama aan ogaano xikmadda ama yaanaan ogaan wixii alla qadaray waxa weeyaan laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo wuxuu sameeyo ee addoommada la weydiiya waxay sameeyaan marka geed ayuu alla ka reebay wanahaahu aadam waa ka reebay alle calayhi wanahaahu ilaahay waa ka reebay dhe aadam canilshajarati geedda waa ka reebay geedaasoo qad nafada ay qad taqadama uu hormaray qadaahu ilaahay xukunkiisa calayhi aadam uu ku xukmiyey biakliha inuu cuno geed ilaahay horay qadahan waa qadihii qadarigaha qadahan waxa weya waa iraadadii qadariyadaheedo kowniyadaheed horay geed alla u qadaray inuu cuni doono ayuu yidhi alla ha cunin ha cunin waxa weeyaan qofka ilaahay iraado waasii iyo mashia qofkaan iraado iyo mashia u leeyay qur-aanka wax badan alle ku celceliyey faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur qofkii doonaa ha iimaanka ha rumeeyo oo xaqa ha rumeeyo qofkii doonaana wuxuu ka heluu leeyahay ha gaaloobo waa arki doonaa wuxuu ka hele waa god iyo hanjabaad wey soo ma jeedid marka mashiiu qofkii leeyahy waxbuu doona ma ahan qofku inuu sida ay ashaaciradu leeyahay uu dhinac majbuur ka yahay daahirkana uu ka yahay qof khiyaar leh xagga baatinkana uu qasban yahay maahan xaqiiqadu ma qasbanee khiyaaru leey khiyaaru leey waxbuu doonaa wanaaguu doonaa xumaanna waa dooni karaa laakiin iraadadiisa iyo mashiicada qofku ka dhexbixi maydo midda ilaahay marka ilaahay geedaas asagoo horay uu qadaray inuu cuni doono ayuu yidhi geeddaha cuni waa imtixaan uma markaas ka gadaal ibtalaahu aadam alla wuxuu ku imtixaanay bimaa shaygii nahaahu aadam uu alla ka reebay canhu shayga xaggiisa minhaa geedda cunideeda xaaluu yahay shaygii alla ka reebaa alla ku imtixaanay uma intaas ka gadaal ibtalaahu aadam alla waa imtixaanay bimaa shay ayuu ku imtixaanay nahaahu aadam uu alla ka reebay canhu shayga xaggiisa minhaa geedda cunideeda xaaluu yahay uma markaas ka gadaal sallada ilaah wuxuu ku salliday calayhi aadam korkiisa caduwuhu cadowgiisii oo ibliis ah kaasaa waswaasiyey wa aqwaahu ibliis waa seejiyey sidii fiicneed hu aadam aadam sidii fiicneed waxay ahayd geedda inuusan cunin waa seegay marka arrintaas arrintaas wuu seegay geeddii cunay ibliisaana seejiyey sida fiicneed wa aqwaahu aadam wuu seejiyey ibliis sidii fiicneed calayhaa calaa aklihaa cunidda uu geedda cunay taasaa ibliis ku seejiyey sidii fiicneed wa jacala ilaahay wuxuu ka dhigay aklahu aadam cuniddiisa lahaa geedda uu cunay sababan sabab ilaa hubuudi اlardi inuu dhulka u soo dego alla sabab uga dhigay sababtuu dhulka ugu soo degi lahaa geedda cuniddeeda alla ka dhigay wa jacala ilaah wuxuu ka dhigay aklahu aadam cunidiisa lahaa geedda uu cunayo sababan sabab ila alardi ilaa hubuudi alard dhulka inuu u soo dego a alla sabab uga dhigay marka wuu cunay dhulkii uu soo degay maadaama ilaah horay u qadaray famaa wajada ma helin nebi aadam ilaa tarki aklihaa cunideeda ka tegiddeeda sabiilan wadda uu u maro wax wadaa oo uu u maro ma uusan helin walaa madhaban dariiqna uma helin canhu cani tarki ka tegidda dariiq uu u marana uma helin lahaa geedda laga tago acmaalu ahli ljannati wannaar halkaana waxaan ka gelaynaa ahlu jannaha acmaashooda iyo ahlu naarka acmaashooda ayaan taasna halkaan ka gelaynaa acmaalu ahli ljannati ahlu jannaha acmaashay samaynayaan iyo wannaari ahlu naarka acmaashay samaynayaan hada maxaluha uma intaas ka gadaal khalaqa ilaah waa abuuray liljannati jannada ayuu u abuuray min duriyatihi aadam carruurtiisii xaalay ka mid yihiin ahlan dad uu ilaahay u abuuray jannada fahum dadka jannada loo abuuray caamiluuna waay ku amal waxay samaynayaan biacmaalihaa acmaashii jannada lagu geli lahaa bimashii'atihi ilaahay doonistiisay ku samaynayaan wayanfuduuna waxay fulinayaan biiraadati ilaahay doonistiisa biqudratii awoodda allayna ku fulinayaan wa khalaqa ilaah waa abuuray min duriyatihi nebi aadan carruurtiisa xaalay ka mid yihiin linaari naartu u abuuray ahlan ehelna fa khalaqa ilaah wuxuu u abuuray lahum dadka naarta loogu talagalay acyunan indho indhahaasoo laa yubsiruuna aysan ku arkayn bihaa indhaha alxaqa xaqa aysan ku arkayn waadaanan ilaahay dadka naarta loogu talagalay dhagu u yeelay dhagahaasoo laa yasmacuuna bihaa aysan dhagaha xaqa ku maqlayn wa quluuban ilaahay quluubuu u yeelay dadka naarta loogu talagalay quluubtaasoo laa yafqahuuna bihaa aysan ku fahmayn xaqa fahum dadka naarta loo abuuray maxjuubuuna waa kuwa laga xijaabay canilhudaa hanuunka bidaalika waxa weeyaan indhala-aanta iyo dhagala'aanta iyo qalbila'aantaa sababteed wayacmaluuna waxay samaynayaan dadka naarta loogu talagalay biacmaali ahli naar ahlu naarka acmaashiisay samaynayaan bisaabiqi qadarihi ilaahay qadarkiisii horreeyey xaalay ku dheehan yihiin ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wax alla waxa dhacaya waa wuxuu asagu horay u doonay iraada qadariya oo uu asagu horay u qadaray dadka markuu abuuray ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala qaar wuxuu u abuuray jannada inay geli doonaan mar dhici karto marka inay ka shaqeeyaan wax kale waxay ka shaqaynayaan acmaashii jannada lagu geli lahaa qaarna ilaahay wuxuu u abuuray naarta inay gelayaan kuwaasna ma dhici karto wax kale inay ka shaqeeyaan waa inay ka shaqeeyaan acmaashii lagu geli lahaa naarta sidaasay kale yihiin sidaasay kale yihiin uma khalaqa ilaahay wuu abuuray liljannati jannada min duriyati nebi aadam carruurtiisii xaalay ka mid yihiin ahlan ehelu ilaahay u abuuray ilaahi weynaa nebi aadam carruurtiisa gabal ka mid ah ayuu u abuuray naarta inay gelayaan ilaahay weynaa nebi aadan carruurtiisii gabal ka mid ah ayuu u abuuray naarta inay gelayaan ilaahi weynaa wax ma dulmiyo wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaah wax ma dulmiyo addoonkan intuusan abuurin ayuu og yahay waxa uu u suubado waxa u manaasibka ah isagaa yaqaan marka alle isagoo sidaas u og ayuu maadaama uu og yahay inuu acmaal naareed ka shaqaynaya saasaa loo abuurin oo loo qadari saasaa loo qadari fahum dadka naarta loo abuuray marka fahum dadka naarta loo abuuray caamiluuna waxay samaynayaan biacmaalihaa acmaashii naarta lagu geli lahaa shirkigii kufrigii dhiiggii muslimka zinadii qamracabidii heesihii muusiqii beentii xantii dicaayadii dad isku dirdiridii caasiwaalideenimadii balaayo kastoo naar lagu galo waa inay ka shaqeeyaan ilaa ilahay addoommada ma dulmiyo qofkan waa inuu shaqadii soo qabto si mushaarka loogu siiya naar marka shaqadii naarta ayay ka soo shaqaynayaan shaqadaasay ka soo shaqaynayaan wayanfuduuna waxayna fulinayaan biiraadati ilaahay iraadadiisii iraadadii qadariyada aheed ayay fulinayaan wax miyaan ka booday uma khalaqa liljannati min duriyati ahlan fahum biacmaaliha fahum dadka noo abuuray jannada tii horan miya tii horan ka booday miya uma khalaqa ilaahay waa u abuuray liljannati jannada min duriyati nebi aadam duriyadiisa xaalay ka mid yahay ahlan ehela ilaahay u abuuray daba alla u abuuray fahum dadkaas loo abuuray jannada waa dadka ahlu jannaha horeey marka hore ahlu jannaha horeey sax weeye fahum dadka jannada loo abuuray caamiluuna waxay samaynayaan biacmaaliha jannada acmaasheeda jannada acmaasheedii ayay samaynayaan waa iimaankii waa tawxiidkii waa salaadii waa sadaqadii waa soomkii waa xajkii waa jihaadkii waa birulwaalideynkii waa dikrigii waa ducadii waa istikfaartii waa wanaagga dadka in la faro xumaanta laga reebo waa daacadnimadii iyo nasteexayntii waa raxmadii dadka loo naxariisanayay acmaashii jannada lagu gelayey ayay samaynayaan kuwan jannada loo abuuray marka kuwa jannada loo abuuray acmaashii jannada lagu gelayay samaynayaan wax kale ma dhacdo inay sameeyaan oo ilaahi weynaa ayaaba u fududaynba ilaahi weynaa ayaa u fududayn ilaahi weynaa ayaa u fududayn sida ilaahay ba uu yidhi fa amaa man acطaa wataqaa qofkii maalkiisa bixiya alla ka baqa wasadaqa bilxusnaa ee jannadii rumeeya fa sanuyasiruhu lilyusraa noloshii fudaydka badneedaan u fududaynayna sidii uu ku geli lahaa jannada aan loo fududayn nabigeenna suubana sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi icmaluu kullu muyasarun limaa khuliqa lah camal fala qof walba waxaa loo fududaynaa wixii loo abuuray xadiiska sariix wuxuu ku yahay dadka gabalna in naar loo abuuray dadka gabalna janno marka dadkii jannada loo abuuray ilaahay asaga dhan wuxuu jeclaysiinaa camaasha wanaagsan tawxiidkuu jecel yahay sunnaduu jecel yahay waxa weyn salaaduu jecel yahay culays kuma ahan waa jeclaana ilaa ilaaha u fududaynaya qulubtiisa gelinaya daacaadku jeclaana waxa weyan taasu marka ka shaqaynaya markaasuu yidhi wayanfuduuna way fulinayaan biiraadati iraadadiisii hore waxa weeyaan laba iraadaan sheegnay oo iraadada alleh iraada qadariya waa horay waxii alla u qadaray iyo iraada sharciya iraada qadariya waxa dhacaya in alla qadari weye iraada sharciyana waxa weeye sharciga wuxuu alla ku amray qofka marka muuminka ah ee wanaagsan ee mudiica ah labadii iraadaa isku waafaqayda horay waxaa alla ugu qadaray inuu wanaag ka shaqeeyo jannana galo sharcigana alla wuxuu ku amray inuu wanaag ka shaqeeyo marka iraadadii sharcigiina waa fulinaa oo waxa weya waa ku camal falaa wixii alla u qadarayna hadda waxay ahayd sharcigaas inuu ku dhaqmo labadii iraada iswaafaqaysiiba qofka muuminka oo daacadda ah so uma jeedin marka waa noocaas markaasu wuxuu yidhi marka iraadadan uu sheegaya waa iraadadii kowniyada ahayd taasuu fulinaa iraadadii sharciyada ahaydna waa fulina labadii iraada isku waafaqay isaga biqudrati ilaahi awooddiisuu ku fulinaa wa khalaqa alla waa abuuray min duriyatihi nebi aadam carruurtiisii xaalu ka mid yahay linaari naartu u abuuray ahlan ehel dadna naarta alla u abuuray ilaahay naartu u abuuray fa khalaqa ilaahay marka dadkaas naarta u abuuray waxay uga duwan yihiin dadka kale fiiri dadkan jannada loogu talagalay indhahooday xaqa ku fiiriyaan dhegahooday xaqa ku dhegaystaan qalbigooday xaqa ku fahmaan waa dad ka faa'iiday dareemayaalkii dad ka faa'iidaystay weeye laakiin dadka naarta waxay dayacayaan xibnihii loogu talagalay xaqa indhahooda xaqa kuma fiiriyaan hawadooda ayuu raadinayaan hadduu yidhaha xataa mas'ale diiniyahan fiirinaa hawadiisa waxa uu jecel yahay daliil waafaqsan uu raadina ee diin raadima soo ma jeedid saas darteeda marka dariiqada waatay yidhahdaan culummadu ahlu sunna dariiqoodu waa maxay waxa weeyaan istadil uma actaqid horta marka ugu horeeya daliilka raadi dul istaag aayadda qur-aan xadiidka arag macnaha ay sheegaydo raac waa sidaas dadka ahlu sunnada ahlu xaqa ah laakiin dadka ahlu dalaalka waa maxay is waxa weeyaan ictaqid uma istadil marka hore horta wax iska caqiidee waxbuu jeclaan waxaasa xaqa waxaasa baatila waxbuu iska buuxin kadib ayuu daliil u raadin waxaan aan daliil u raadiyo markaas unta aayaddii soo qabtuu kusoo qalloocina uu leeyahay aayadaana tusayda xadiidkaana tusay hadduu qalloocsamideedana waa jebina bash uu kala siina markaasuu leeya waa taas aayaddaasa tusayda marka waa dalaal marka kama faa'iidayaan dareemayaalkoodii markaasu wuxuu yidhi shiiku fiiri fakhalaqa ilaah wuxuu u abuuray lahum dadka naarta loogu talagalay acyunan indho laa yubsiruuna bihaa aysan ku arkaynin alxaq indha aan xaqa lagu aragay leeyihin indha waa leeyihin mukusha waa ujeedaan laakiin xaqa kuma arkaan xaqa lama arko wuxuu leey aniga hanqaltaag iguma jira ii kaadi war wax iska sax war ka fiirso war ilaahay marka la hortago waa caddaanayaan laakiin wax lama qaban karo markaas waa xaalad kale guur ah ee maanta inta la joogo fiirso maya uu leeyahay aniga shaki iguma jiro ku leeyahy aniga waa qanacsana war saas ma ahan indhahaan berri qiyaame waxa weeye ninaan kuu rari dooni ninaan kuu furi doonin yuu kuu rarin ya reermige yaqaana mamahdaas ninaan kuu furi doonin macnaha ratigii galabta waa la caraabina midaan raacayna hoogaa ka farafarsiina si fiican u xirxiri ma hadduu asagu rara laha hadda meel dhexuu kula dheelinahay mogta waa iska xirxiri laha soo ma laakiin asa wuxuu leeyahay walaadan wadayn kaas inta ku turturo waqti waa kaa dhamaa markaasuu leey wado laba tilaab intuusa qaadin balad alaabti waa daadan marka war ninaan kuu furi dooniyuu kuu rarinaa la yidhaha macnaheeda waa maanta dhagaa alla ku siiye indhaa alla ku siiye ma garatay berri maalinka ilaahay la hor tago qofka maanta aad u sacbaydaa wallahuusan ilaahay agtiisa kaaga jawaabay sow saas ma ogid ya qofka maanta aad u sacbinaysaa maalinkaad ilahay hor tagta ma kuu jawaabi marka la yidhaha hebel ka jawaab masaladan ma leeyaha maya ukaad ilaahay o anuu ii sacbi jiro taageere ii ahaaye may miyay dhacaysaa ma dhacayso wallaahi aabbihiisa hooyadiisu ka carari marka qofaan kuu furi doonin yuu ku rarin maanta ee indhahaaga ka shaqaysiyo xaqa ku raadi haddii kale dadkii naarta inaad tahay garo fa khalaqa lahum ilaah wuxuu u abuuray acyunan indho laa yubsiruuna bihaa aysan ku arkaynin xaqa mafcuulkii yaa la xadfay laa yubsiruuna bihaa alxaqa wey wa aadaanan ilaahay dhaguu u abuuray dadka naarta laa yasmacuuna bihaa aysan ku maqlin xaqa dhaqaylada waa maqlayaan iyo shanqarta laakiin xaqa kuma maqlaan ma dhegaysan karaan dhaguhu faraha gelin ama waaba karin dhiikara ku karin marka la yidhaha war baadilka iska da fiiri anaa laygu dan leeya xaa laygu soo leexiye war ma diintaa leexata diintu halkaasay u socotaa xaa ku hordhigay diinta subxaan allah anaa laygu soo leexiyu kuleey war waxaad la karayda cuduraad qabtaa ya ee diintaan cali iyo ciise kama hadasho diintaan sifaaday sheegaysa soo maa sifaada ay sheegayda haddaad leedahay ha karkarin ee ilahay u toobadkeen ilahay ku shukri in baadilkaagu kuu caddaada waa alla mahadiis alla lagu mahadiya ee lama karkaro marka baadilkaaga la caddeeyo subxaan allah marka waxa weeyaan dhagahaaga xaqaa lagu dhegaystaa haddii aad ficilkaagii iyo qowlkaagii iyo caqiidadaadii qalad ka soo baxo allah loo mahadiyaa oo waxaa la yidhaha ilaahu aanu adaan igu dilin maxaa yeele fursadaad haysataa intaad nooshahay fursadaad haysataa qofka kuu sheegayaana aabbaha iyo hooyada wallahi waa kaaga naxariis badan yahi ya maxaa yeele naaru kaa qabanaya soo ma ya aabbaha iyo hooyada waxaa kaaga naxariista badan qofka xaqa kuu sheegaya bilaahi calaykum ka waran dhakhtar haddii lagu geeyo maalaha feeraha maalaa ku buuxda ya tiibi shee waa hore ku dilatay markaasuu yidhi wax weyn ma qabee shee bara yaraa haya hargab yaraa haya war ninkaas ma naasixa dhakhtarkaasu mase waa khaa'in ya laakiin hadduu yidhah war ninkaan waa dilan yahay cudurku waa ku raagay wuxuu baahan yahay dawo oo u qalantaa intaas ha la marsiiyo ismale soo maa waxa weeyaan cudurkaaga qofka kashfinaya aabbahay hooyada waa kaaga naxariis badan yahi dad wax garata wa aadaanan dhagaa ilaahay u abuuray dadka naarta laa yasmacuuna bihaa aysan waxba ku maqlin xaqa ah wa quluuban ilaahay quluub ayuu u abuuray dadka naarta quluubtaasoo laa yafqahuuna bihaa aysan ku fahmin xaqa qalbigoodu xaqa ma fahmo waa ka qunfuran yah ilaa naara loogu talagalaye marka wuxuu yidhi fahum dadka naarta maxjuubuuna waa kuwa laga xijaabay bidaalika almadkuuri kaas la soo sheegay sababtiis can ilhudaa hanuunka waa laga xijaabay waxa weeye waa indhala bidaalikada waxa lagu ishaarin saddexdii oo ah indhala-aanta dhagala-aanta qalbi-la-aanta saasuu xaqa uga xijaaban yahay qur-aanku waa siduu sheegay ahlu naarka markuu ka hadlaayey maxaa ilaahay yidhi walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni wاlins lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancan ilah wuxuu yidhi subxaana jahannamo ayaa ilaahay u abuuray in badan oo jinniga iyo insiga ka mid ah in badan oo jinniga insiga ka mid ah ilaahay jahanam u abuuray jahanam u abuuray markaas maxaa lagu yaqaan dadka jahanamo waxaa lagu yaqaan quluubaysan wax ku fahminay leeyihiin indhaysan wax ku aragay leeyihiin dhagaysan wax ku maqlinay leeyihiin xoolahay la mid markaas alla yidhi xoola waa ka liitaan balhum adal xoolahaaba bahalkooda ka cararay ibliis bay u hoggaansan yihin kuwaana ina shara dawaabi cinda allaahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun war dadka ilaahay abuuray makhluuqa kuwa ugu shar badan waa kuwa dhagahala oo afkala oo xaqa ka afla kana dhagala marka dadka qayr kale waxaa lagu yaqaana laylan nahaaran waa qof baadiyu ka maqan tahay waa qof baadiyu ka maqan oo wax baaraya sidaasaa lagu yaqaana qofka xaqa leh qofka waxa way qayrka leh wa biacmaali ahli nnaar wa yacmaluuna dadka naarta loo abuuray waxay samaynayaan biacmaali ahli naar ahlu naarka acmaashooday samaynayaan acmaashi ahlu naarka ayay samaynayaan dadka naarta loo abuuray shirkigiiyay ka shaqaynayaan bidcadiiyay ka shaqaynayaan macaasidiyay ka shaqaynayaan dhiiggii muslimkay ka shaqaynayaan zinadii ka shaqaynayaan qamradii ka shaqaynayaan gaalaraacnimadii ka shaqaynayaan kulli qamradii daroogadii wax xaaraan ah oo naar lagu galo waxaan ahayn kama shaqeeyaan dadka naarta waxaan intaasayn kama shaqaynayaan maxaa yeelay waa shaqo ay mushaarkeedu sugaydo naar tahay markaasuu yidhi wa yacmaluuna waxay ku camal falayaan biacmaali ahli naar ahlu naarka acmaashoodii samaynayaan bisaabiqi qadarihi qadarkiisii hore xaalay ku sugan yihiin qadarka ilaahay baa horay ugu qadaray laba aayadood macnaha loola jeedaa maxay tahay laba aayadood haddeer waxaan akrinaa aayad qur-aan oo sheegayda dad badan in naar loo abuuray walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi aayaddaas alle wuxuu leeyahay in badanoo jinni iyo insi ka mid a naarta jahannamaan u abuurna soo uma jeedid aayad kaleeto waxaa jirta leh wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi wax kale uma abuurin cibaadadaydaan u abuurin maxay kale yihiin labadaan aayadood labada aayadood iska hor imaamayaan isku waday u socdaan haddaad xasuusato shalan waxaan idhi laba iraadaa jirta iraada qadariya waa wix alla qadaray inay waana fulayaan iyo iraada sharciya aayadda hore oo suurat lacraaf oo waxa weeyaan dhahaysa walaqad dara'naa lijahannama naarta jahannamaan u abuurnay kaiiran min aljinni waalinsi waa iraada qadari lijahannama laamta tacliilka laga fahmaya iraado qadariya laga fahmaa marka qadar ahaan jahannamaan ugu talagalnay wey aayaddaas taasay ka hadlaydaa aayaddan oo ah waxa weeyaan waxa weeyaan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduunina macaanii dhowraha looga jawaaba midda ugu cadaan badan waxay tahay liyacbuduuni laamtan tacliilka laga fahmaya waa iraada sharciya oo macnaheeda waxa weeye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liukalifahum bilcibaada jinni iyo insi wax kale uma abuurin waxaan u abuuray inaan cibaado ku kalifo marka waana ku kalifa alle aayaddan marka waa iraada sharciya cibaada loo abuuray jinni iyo insi laakiin waa nagii nidhi iraadada sharcigaa qad wa qad qad taqacu wa qad laa taqacu shayga sharci ahaan wix alla u doonay inay dhacayda maaha dadkoo dhan ilaahay iimaanuu ka doonay ilaahay weynaa daacuu ka doonay dadkoo dhan sharci ahaan qaarna way dhacdo iimaankii iyo daacadii laga doonayaa laga helay qaarna waa laga waayo waa diideen marka iraadada sharciga laazim maahan inay dhacdo dadkoo dhan iimaan iyo sharciga alla ka doona jinni iyo insi dhammaantood iyo qayrkooda laakiin iraadada qadariyada wix alla doonay sidii u dhacaa marka qaar badan ayaa loo abuuray jahanamo kalaas kuwaasaasay jahanamo ugu camal falayaan dadkoo dhanna waxaa laga doonay waxa weeyaan sharciga ilahay waxaa looga doonay iimaan iyo camal saalixa qaarna waa laga heli qaarna laga heli maa sidaasay labada aayadood kale yihiin sharci ahaan gaalada mushrikiinta in laga doonay sharci ahaan iimaan xadiisa saxiixay ku tahay si sariixa xadiiska bukhaari iyo muslim xadiiska anas ibn maalik bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahay nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam maalinta qiyaame ayaa nin la soo joojin ahlu naarka ka mid a nacuudu billahi min annaar markaasaa waxaa la leeyahay ara'ayta low kaana laka maa cala alardi min shayin akunta muftadiyan bih ka waran adduunyada korkeeda maalka yaalloo dhan haddaad lahaa laheed naarta ma iskaga fura laheed oo ma iska badbaadi laheed naarta fa yaquulu nacam uu leeyahy ilaahay baan ku dhaartay dhulka korkiisa waxa yaalla mulkiga boqortooyada kuraasta taalla maalka yaalla dahabka iyo dollarka yaalla haddii maanta laysiiyo shilin ma lax jeclaysteen ee naarta iskaga bixila si aan naar uga badbaado aan u bixila markaasaa rabulcaalamiin wuxuu leeyahay qad aradtu minka ad qad aradtu minka ahwana min daalika wax adduunka korkiisa yaalla wax ka yaraan kaa doonay qad aradtu fiiri iraado soo maahan qad aradtu minka waxaan kaa doonay ahwana min daalika wax intaas ka yar waa maxay waa tawxiid waa iraadadii sharciga ahayd wey iraadadii sharciga ahayd wey waxa weeyaan qad akhadtu calayka fii dahri aadama adoo dhabarkii nebi aadan ku jira aan ballan kaaga qaaday allaa tushrika bii shay-an inaadan cidna cibaadada ila wadaajin fa abayta ilaa an tushrika waa diiday shirki waxaan ahayn naartaad leedaha ord naarta adaa laleeyahy nacudu billahi min annaar marka waa noocaas kulli dadka shirkiga samaynaya beri qiyama saas alla ku leeyay wa waxaan kaa doonay shirkiga iska daa waa diiday soo maa naarta aadaa lagu leeyay nacudu billahi min annaar alimaan aliimaanu waliimaanu iimaankii qowlun qowl weeye wa camalun camal weeye wahumaa qowlka iyo camalku siyaani waa laba isku mid ah wa nadaamaani waana laba isku xidhan wa qariinaani waana laba isla xidhiirta laa nufariqu kala geymayno baynahumaa qowlka iyo camalka laa iimaana iimaan ma jiro ilaa bicamalin camal maahane laa iimaana iimaan ma jiro ilaa bicamalin camal maahane walaa camala camalna ma jiro oo ma ansaxayo ilaa biiimaanin iimaan maahane walmu'minuuna dadka mu'miniinta ah yatafaadaluuna way kala dheer yihiin fil iimaani iimaanka way ku kala dheer yihiin oo way kala iimaan badan yihiin wa bisaalixil acmaali acmaasha wan wanaagsan sababteed hum dadka mu'miniintaa mutasaayiduuna way kala dheeraad leeyihiin walaa yakhrujuuna mu'miniintu kama baxaan bidunuubi bisababi dunuubi dunuub ay galeen sababteed min aliimaani iimaanka ugama baxaan walaa yakfuruuna mana ku gaaloobaan birukuubi kabiiratin birukuubi kabiiratin nusqooyinka gobol saasaa ku ohan taasaana sawaaba oo waxa weeyaan ijtimaacu juyuushi islaamiyaha oo aan soo sheegnay maaldood inay ku dhex jirto nusqadana saasaa ku qoran nusqooyinka gabalna sidaasaa ku qoran oo weliba nusqadii horeeto oo isla jamaal cazuun uu taxqiiqiijiyey saasaa ku qoran ta laftirkeeda sidaa ku qoran marka nusqooyinkaasoo dhan waxaa ku qoran waxa weeyaan walaa yakfuruuna birukuubi kabiiratin waana sida fiican oo tarkiib ahaana u fiican sababtoo ah walaa cisyaanin cisyaan iyo macsiya waa isku mid waa isku mid marka lafdigii lasoo celcelshay hadii kale noqone laba macnaana laga rabaa meesha walaa yakfuruuna mana kufriyaan birukuubi kabiiratin dembi weyn oo kabiiraa samaynta ay sameeyeen oy ku dhaceen walaa cisyaanin saqiirada ama dembiga yar samayntiisana ku gaaloobi maayaan walaa nuujibu u waajibi mayno limuxsinihim mu'miniinta kuwooda wanaagga sameeya aljinaana jannooyin u waajibi mayno waa ahlu janno iska dhihi mayno qof annagu inta aragno bacda man qof ka gadaal owjaba uu u waajibiyey lahu qofka annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam walaa nashadu uga maqaati kici mayno calaa musii'ihim mu'miniinta kooda xumaanta sameeya binaari naar uga maqaati kici mayno waa ahlu naar dhihi mayno aliimaan masaladan waa masale aada u muhiima waaba iimaankii oo dhanba waa iimaankii oo dhan iimaan maxaa la yidhaahdaa iimaan waa sidaan uu u qeexay shiiku waliimaanu iimaanku qowlun waa qowl wa camalun waa camal iimaanku ma ahan shay oo mufrida ma ahan waa shay murakab ah shay laysi saaray weey ashyaa badanoo mushtaragoo laysku daraa iimaan laysku yidhaahdaa ee iimaanku hal shay ma ahan ashyaa badanoo laysku daro murakaba ama mushtarag ah aa la yidhahdaa iimaan magaca magacaan iimaan waa mushtarag marka waa magac mushtaraga ashyaa badanoo laysi saaro murakab ah ayaa iimaan laysku yidhaahdaa marka wuxuu ku yidhi qowlun wey qowl marka la yidhaha qowlku waa labo u fiirso qowlku waa labo qowl lqalbi walisaan qowl marka la yidhaha labaas soo gelayda qalbigu qowlu leey qowlkaas waa maxay waxa weeyaan almacrifatu watasdiiq qofkan waa inuu qalbiga uu shaygan xaqa ka garanaa waxa lagu leeyaha ha la rumeeyo allah malaa'igtiisa rusushiisa kutubtiisa qiyaamaha qadarka waa inuu horta macno ahaan u garanayo waa inay macrifo jirto hadduusan garayn oo waa iska rumeeye xuu rumeeye wuxuu rumeeyo ma leh welidaa sidaas daraaddeed dadka maalinta qiyaamaha shafaacada helaya ee ama nabigu u shafeecayo sala allahu calayh wasalam ama malaa'igta ama saalixiin kale waxaa ilaahay shardi uga dhigay waa dadkii tawxiidka ku dhawaaqay ayagoo macnihiisa garanaya walaa yamlikuuna shafaaca ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun shafaacada ma hantaan loo ergaynaa ilaa waxaa loo ergaynaa barri qiyaama shafaacada nabiga sala allahu calay wasalam heli doona waxa weeyaan dadkii ku dhawaaqay tawxiidka iyagoo macnaha garanaya marka qofaan macnahaba garayn uma ansaxayo tawxiid waa inaad garataa qof nabi maxamed haddii la weydiiyo sala allahu calayh wasalama u haystoo le waxa weeyaan mid wuxuu ahaa reer muqdishoa meelahaan fadhiyey maba yaqaanba nabiga wuxuu rumeeyeyba maba yaqaanba waa inuu gartaa nabigu wuxuu ahaa mid haddii la weydiiyo le nabiga ahaa nuuru ahaa hawada maraaya ma yaqaanba nabigii maba xaal wuxuu rumayna horta maba yaqaanba maba yaqaanba waa inuu u yaqaan nabi moxamed sala allahu calayh wasalam inuu aabbe iyo hooya dhaleen oo moxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmutalib la dhihi jiray waa inuu yaqaan soo ma ahan waa inuu allah yaqaan waa inuu malaa'igtii yaqaan waa inuu rususha iyo kutubta waxa loola jeeda waa inuu wax ka fahmo waa inuu wax ka fahmaayo marka shayga ugu horreeya qalbiga laga rabaa qowlu qalbi waa maxay almacrifatu watasdiiq waa inuu inta garto haddana qalbiga ka rumeeyo oo uusan qalbiga ka beenin waa qowlka qalbiga o qowl lisaan waa maxay waa tawxiidka carabka looga dhawaaqayo tawxiidka carabka looga dhawaaqayo qowl lisaan waa qur-aanka carabka laga akrinayo waa adkaarta carabka laga akrinayo waa ducada waa kulli tasbiixda waa wanaagga dadka la farayo waa xumaanta laga reebayo kelimad kastoo xaqoo carabka ka soo baxda qowlkii weeye waa iimaan taas waa maxay waa qowlkii qalbiga iyo qowlkii lisaanka labadaasaa loo qaybiya wa camalun camalkana labadiya loo laba loo qaybin camalulqalbi waljawaarix qalbiga camala laga rabaa oon iimaanku ansaxayn haddaan la helin oo aan tii hore ahayn oo macrifadii iyo tasdiiqii aan ahayn mid kaloo dheeraadaha laga rabaa oo waa maxay camalulqalbigu almaxabatu walinqiyaa waa inuu jeclaado xaqa alle waa inuu jecel yahay rasuulka sala allahu calayh wasalam waa inuu jecel yahay oo nafta ku jirta xataa ka jecel yahay waa inuu jeclaado xaqa waa inuu alle jecel yahay waa inuu rasuulka jecel yahay sala allahu alay wasalam waa inuu xaqoo dhan jecel yahay malaa'igta kutubta rususha qiyaamaha waxa xaqaahoo alla sheegay diinkao dhan waa inuu jecel yahay jacaylkaas haddana waa inuu ku daro inqiyaad hogaansan inqiyaadka macnaheeda waa inuu qalbiga ka goosto inuu hogaansamo oo ilahay isku dhiibay camalka qalbigu waa kaas waxaa soo gelaya camal qalbiga ka mid ah waxa weeyaan wax kastoo wanaagoo la jeclaanayo waxaa soo gelaya tawakulka ilaahay la tala saara ayd ku kalsoon tahay waxaa soo gelaya waxa weeyaan tadaruca aad ilaahay qalbigaaga isku dullaynayso waxaa soo gelaya rajaynta aad alla rajaynayso waxaa soo gelaya niyada aad niyaysaydo daacaadka waxaasoo dhan waa camalulqalbi camalulqalbi camaluljawaarixa haray camaluljawaarix waa xibnaha xibnahaaga inaad ka samaydo daacaadka salaadii sekadii soonkii xajkii jihaadkii birulwaalidaynkii alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxa weeyaan caruurtaada aad biilka siinaydo islaantaada aad usoo shaqaynaydo biilka siinaydo kulli waxa weya waa iimaan waa camalkii jawaarixda wax kastoo daacaada xibnaha ka samaynaydo waxaa kaloo ka mid ah daa iimaanka ka tegidda aad xumaanta ka tegaydo kufriga iyo macaasida ka tegidda aad ka tegaydaa waa iimaan intaas marka laysku daraa iimaan laysku yidhaahda intaas marka laysku daro ayaa iimaan laysku yidhaahdaa markaas iimaanku waa intaasoo la isku daray mid ka midu iimaan keligiis lama yidhaahdo ee kulligood intaasaa iimaan wada ah waxa weeyaan qowlulqalbi walisaan qalbiga qowlkiisu muxuu ahaa almacrifatu watasdiiq waa inaad shaygan xaqaa ka garato waana inaad ka rumaydo waana inaad ka rumaydo haye qowlulisaanna waa inaad xaqii carabka uga hadasho tawxiidkii ugu horeeyo kadib dikrigii qur-aan akrintii ducadii adkaartii wanaagga dadka u sheegintiisa xumaanta reebinteeda waa iimaankii oo qowlka ahaa camalkuna waa laba camalulqalbi qalbiga camalkiisa almaxabatu walinqiyaad waa inaad ka jeclaato qalbiga xaqa haddaad qalbiga ka necab tahay xaqa iimaankii ma jiro waa inaad allah iyo rasuulkiisa iyo xaqii oo dhan aad jeclaato waxa weeyaan tawakulkii alla inaad tala saarato waa camal qalbiya waa iimaan rajadii aad ilaahay rajaynaysay ood ilaahay ku kalsoon tahay ood ilaahay tala saaran acmaasha aad niyaysanoo saalixaadkaa waxaas tadaruca aad ilaahay isku dullaynaydo waa camalkii qalbigaah iimaankii weeye haye qawlulja camaluljawaarixna waa inaad xibnahaaga aadan ka samayn ood ka tagto kufrigii iyo macaasidii ka tegiddaas waa camal ka tegidda aad ka tagtay waa camal camal weeye waana inaad daacaadkii xibnaha ka samaydo daacaadkii waa inaad ka samaydo dhammaan haddaad qashin dhulka ka qaado oo aad tuurto waa camal waana iimaan qur-aanku sidaasuu caddaynaa in acmaasha qalbiga iyo kuwa carabka ah iyo kuwa xibnaha saddexdaasoo laysku daray in iimaan la yidhaah a qur-aanku sheegaa nabiguna xadiiskiisu sidaasuu sheegaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal qur-aankaan fiirino suurat lanfaal fiiri inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnahum yunfiquun ulaaika hum lmu'minuuna xaqaa dadka ilaahay mu'miniinta dhabtaa ku tilmaamay acmaashay ilaahay ku sheegay fiiriya kow laba camaloo qalbiyaha ugu horayda inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilad quluubuhum quluubtoodaa baqada marka ilaahay la xusayo oo qur-aanka la sheegayo waa dadka quluubtoodu baqdo naarta laga warramayo jannada laga warramayo dadka quluubtoodu cabsato weeye alla yidhi marka wajilad waa camal qalbiya ilaahay iimaanu ku sheegay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana marka aayaadka ilaahay lagu dul akriyo waa dadka iimaankoodu kobco oo iimaanku u siyaado ee aan dhibsayn diinka alle waa kuwaas mu'miniintu taas waxay u wada laabeen dhammaan iimaankii o dhan fiiri wa calaa rabbihim yatawakkaluuna mu'miniin waxaa la yidhaha dadka alla tala saarta tawakulkuna waa camal qalbiya qalbigaagaad ilahay uga kalsoonaane fiiri weli acmaal qalbiyahan wadnaa soo ma jeedin haddana aayaddii ka dambayda fiiri aladiina yuqiimuuna asalaa wa mima razaqnahum yunfiquun waxaa mu'miniin ah dadka salaada toosiya oo sida nabiga u tukada sala allahu calayhi wasalam waa dadka sekada bixiya oo waxa aan siinay wax ka bixiya salaadu maxay ka kooban tahay saddexay salaadu ka kooban tahay qayb waa carabka ilaa faatixada carabkaa laga akrin takbiiraadkii adkaarihii ataxiyaadkii salaamtii carabkaa laga akrin qaybna waa qalbiga oo salaada qalbigaa laga niyeysta haddaadan niyeysan kuu ansiximaya soo ma aha qaybna xibnaha laga sameeya waa ka rukuucin waa ka sujuudin soo ma ahan saddexdii isku dar ilaahay iimaanu ku magacaabay soo ma aha soo ma aha ayadaas keliyaha noogu filan xujo haddana sekadii gacantaa laga baxshaa iimaana alla ku sheegay intaas markuu alla sheegay uu yidhi dadka intaas laga helaa mu'miniin dabaca marka mumin maxaad ogaatay iimaanka camalka qalbigaa waa iimaan oo maxay ah wanaagga samayntiisa inaad wanaagga qalbiga ka jeclaato ka niyeysato xumaantana aad qalbiga ka nabcaato taas waa iimaan haye carabka waxa laga akrinaa waa iimaan xibnaha waxa laga samaynana waa iimaan haddana aayad kale markii ay nabigeenna suuban sala allahu calay waslm iyo saxaabadu u hijroodeen magaalada madiina ee madiine ay tageen waxa weeyaan markii hore baytulmaqdisa loo tukan jiray markii dambe ayaa la amray kacbada in loo tukado dhowr iyo toban bilood ayadoo loo tukanaya xagga baytulmaqdis kufaarta iyo tashwiish firoona waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dadkii dhintay intaan kacbada xaggeeda loo tukan salaadoodii waa ka kac ilaahi weynaa aayado qur-aan uu soo dejiyey ka mid tahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma dayacayo iimaankiina mufasiriintoo dhan waxay isla ogol yihiin iimaanka aayaddaasuu sheegaydaa waa salaadii salaaduna maxay ka kooban tahay imisay ka kooban tahay salaadu qowl af carabka laga akriyo niyada qalbiga laga niyeysto iyo xibnaha wax laga sameeyo soo maahan haddaba saddexdooba inay iimaan yihiin sooma cadda waxaan kusoo khatimaynaa xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiska nabiga wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr qaybood waa toddobaatan iyo dhowr maahan hal shay haye faaclaha qawlu laa ilaaha ila allah waxa ugu sarreeya iimaanka waa tawxiidka carabka looga dhawaaqo soo kelimad carabka ka soo baxda ma aha wa adnaahaa waxaa iimaanka ugu hooseeya imaadatu ladaa can dariiq in dariiqa qashinka laga fogeeyo qashinka carabka lagu fogeeya maya cagta ama lagu tuurin ama gacantaa lagu tuurin soo ma ahan camal iimaanaana alla nabigeenu ku sheegay sala allahu calayh wasalam walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a halkaa laga xishoodaa qalbiga wey qalbigaa qofku ka xishoodaa marka saddexdiiyaa nabigu iimaan ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka iimaanku waa camalka qalbiga iyo midka oo wanaag ah ood qalbiga wanaagga ka niyeysato iyo midka carabka iyo xibnaha halkaasaana cashirkeennaan ku khatimaynaa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed